rofesor steve hawking ayaa ku dhashay magaalada oxford ee dalka britain sanadkii waxaana wax ku bartay jaamacadda oxford oo uu ka qaatay shahaadada heerka koowaad isagoo bartay cilmiga fisigiska islamarkaana galay kaalinta koowaad hawking ayaa shahaadada u sarreysa ee b h d da ka qaatay jaamacadda cambridge oo ka mid a jaamacadaha adduunka ugu caansan markii ay da-diisu ahayd koob iyo labaatan jir ayaa ahayd markii ugu horreysay ee laga helay xanuun halis ah oo naafeeya dhaqdhaqaaqa qofka waxaanay dhakhaatiirtu wakhtigaasi u sheegeen inuu noolaan doono oo keliya laba sano rofesor hawking ayaa ka mid ah saynis yahanada ugu saamaynta badan dunida casriga ah isagoo aad diraasad ugu sameeyey cilmi baadhis uu rabay inuu ku sharxo qaabka kownkan aynu ku noolnahay uu u bilowday iyo halka xidigaha iyo meerayaasha nagu hareeraysan ay ka soo unkameen cilmigan uu diraasadda ku sameynayay ee ogaanshiyaha taariikhda kownka aan ku noolnahay ayaa ah mid inta badan ay adag tahay inay fahmaan dadka aan aqoonta u lahayn sayniska amaba aan xiisayn cilmiga fisigiska kadib markii laga helay xanuunka ayuu hawking waxa uu diiday inay cidi caawiso waxaana noloshiisa kaalin weyn ka qaadatay xaaskiisa iyo saddexda carruur ee u dhalay sanadkii kii ayuu qoray mid ka mida buugaagtiisa sida weyn loo akhristo isagoo buuggaasi ugu magacdaray taariikhda kooban ee wakhtiga sannadihii u dambeeyey waxaa ku adkaaday inuu hadlo kadib markii qaliin dhinaca dhuunta looga sameeyey waxaana loo hindisay qalab u ogolaanaya waxa maskaxdiisa ku jira iyo codadka ka soo baxayaba in loo bedelo qoraal ama cod ay dadku fahmi karaan waxaana uu casharada jaamacadda iyo qoraaladiisa soo bandhigayay isagoon hadli karin islamarkaana aan dhaqaaqi karin rofesor hawking ayaa intii uu noolaa qaatay mowqifyo siyaasadeed oo nabadda taageeraya isagoo ka mid ahaa dadkii ku bannaan baxay dagaalkii vietnam sanadkii siddeed iyo lixdankii sidoo kale waxa uu dagaalkii maraykanka iyo xulufadiisu ay ku qaadeen ciraaq uu ku tilmaamay inuu ahaa dembi dagaal waxaana sidoo kale uu diiday inuu ka qayb qaato shir lagu qabtay israa'iil sanadkii labadii kun iyo afar iyo tobankii isagoo sheegay inaanu ku qanacsanayn siyaasadda ay israa'iil kula dhaqanto dadka falastiiniyiinta ah rofesor hawking ayaa ku geeriyooday gurigiisa oo ku yaala magaalada cambridge ee dalka britain waxaana ay da-diisu ahayd lix iyo toddobaatan jir